bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulunka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta warbaahinta warsan ku dhugun sudaasan markila kureeb hamiinnimada jamaada ee sabtagaha hooydaasa hamiinnimo arbaawiya khamiisa hooyda ayta taariikhdan iyo keedinta afartan bilo saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hooy ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shiidhigay saldhig labaatan lix sana nhen waldeectire oo kiyaala degmada diinsoor barnaamijkii asiinka gudbii doona saato waliba barnaamijkaana ka dheegi doontan hooy ilaahay karaalnagada wafdi ku dareera wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo hadeeri magaalada baydhabo shirarlan ku hadalo arrimo dastuurka kuqubada doonan magaalada tan baydhabo saasaata weliba barnaamijkan hasiinka gudbii doona hoo ilaahay karaalnagda ku dhowaad labaatan gabdhood oo ku tirsan waryaalka magaalada baydhabo oo geega towbarlan ka hiri magaalada tan baydhabo barnaamijkiiyo ku dhugansudi doontaan hoo ilaahay karaalnagda mas-uuliyiin dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ku qayb galay xiritaanka towbarka gabdho waryaalka ee magaalada tan baydhabo saasaata weliba barnaamijka hoo ilaahay karaalnagad hasiinka gudbii doone xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku hadalay dadaalka yoonka jaraanka ka horseedowga cudurka koronafirus oo saameeya adduun weynaha oo dhan saasaata weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan waraysi gaarunol weldhani oo ku mid ah afarta madaweyne ee dowlad goboleedka jubbaland iyo stiones magacaawen waana ku hadali ammaanka dowlad goboleedka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobadaas iyo walaag haniisaaidiya barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda weliba barnaamijkaasiin saareynta siin kula dareersiyahaye anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele warin oo kala qayb qaada doone mukhtaar sheekh aadan dalmar dhinacsanaadana weliba gacanweyn ku jeesadahaye cabdinaasir axmed mayow mar kale iyo mar lamaad akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan amiin faylin kolko kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo safarka ugu muqnaayay degmada diinsoor ee weliba geegowso degmadaas diinsoor uso shiidhigay saldhigga degmada diinsoor oo nhelna waldayactire muddo kasiman labaatiyo lix sana saasaato weliba madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen usa shiidhigay dugsiga sare ee degmadaas diinsoor oo bulshada ka dhaqan degmadaas diinsoor nhelna muddadii soddonka sano ee soomaaliya burburka ka jartay adeegyada as-aasiga ee nolole oo ku mid a walbarashada iyo caafimaadka shiidhigoogaas kureed waliba madaweynegu saxdaga ku gooyay xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya iyo ka dhistay degmadaas diinsoor ee gobol kumbaay
waxaan samaynay saaka oon dhagaxdhig u samaynay annaga oo ka jawaabayno baahida shacabka diinsoor oo kow ay ka tahay baahida loo qabo waxbarasho lacag la-aan inay helaan gaar ahaan aysan ka jirin dugsigii sare dugsigii sare ee degmada diinsoor waxaan dhagax dhignay in la sameeyo dugsiga sare ee degmada diinsoor insha allahu sida ugu dhaqsaha badanaan u dhisi doonaa waxaa kaloo muhiim ah oo aad iyo aad degmada looga baahnaa saldhigga biliiska saldhigga biliiskana waa dhagax dhignay insha allahu ayadana sida ugu dhaqsaha badanaa loo suurtagelinayaa mashaariic intaas ka badanna waa ka fulin doonaa sidii aan horey u ballanqaadnay ay ugu horeeyaan xaruntii caafimaadka isbitaalka weynaa ee degmada diinsoor xarun kaloo yaroo m c h ahoo hooyada iyo dhallaanka ah intaba waa suurtagelin doonaa insha allahu sharafay noo tahay saak inaan degmada diinsoor aan u furno oo xariga ka jarno xafiiskii baasboorada wadayshinka qaybtii degmada diinsoor oo ay helaan dadka reer diinsoor adeegii baasaboorka ay u baahnaayeen ayagoo magaaladooda joogo ay samaystaan aysan u aadin meel kale horumarada ee dowladday ka mid tahay waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliyeed gaar ahaan qaybta koonfur galbeed aad iyo aada u mahadsantihiin dadaalada ay wadaanna waa ku mahadsantihiin waxaana jecelnahay insha allahu in la gaarsiiyo degmooyinka oo dhan si ay u helaan ayagana sidaasoo kale adeegii baasaboorka qof kastoo muwaadin ahoo soomaaliya oo awoodi karo inuu goosto baasaboorka waxaan rabnaa inuusan safar u gelin oo uu meesha uu joogo uu ku helo iyo degmada uu joogo isaga oo ay culays ku tahay inuu meel kale u aado marka inuu degmadiisa uu ka helo meelaha ilaahay noo suurtageliyey oon ku guulaysanay bay ka mid tahay degmada diinsoor inay hesho aad iyo aadaa u mahadsantihiin
Jagala General Trading Company.
dadaal iyo dambarsho dhamme Bufaydha diyaali.
buurdhebe wala heli Daldalano waate.
dambiilahaga adoy kooy Jagala General Trading Company.
tungaha deristay maay Ha, Beena duurka galli.
dabe ii qadar Dumarka i horan.
kar ii kobu walaagilakadaabacay Dayuuriya markaba laaka dad guray.
bay dhawajinaaya lahakadhahadeediyey Jamiilka daldaladahay.
dadwiinow kooyaa ka danaysadaa Jagala General Trading Company.
doo badan dambiilmay ka buuyaa Hubaykar walaagii dibidoo yaaleen.
deeqalla general trading companiya Dahaysada hansaaray dideedoo hay.
waldeersa mala sheego korma ee Walaaqooyarsiin ku dadaarno.
dharka megeel kastada macawiisyaal ayu nooc sabar iyo sabar jibis inkuwiinyin saaran yiyar iyo wiil nooc kasta ada falas imaamada go'yaalhaani ahlu sharaf ka qaadadaayile eh sarwaalayaal jeermis itaaliyaan kaaka iyo isboortiis ayo nooc funaanada caalami ee heer sare ee haani inkati dambooyan eh darbidama sida jalbaab dug iyo liisa iyo sabiriin hilwa i nayrobiyaan iyo gorgorooyin ayu noo eh baate nooc kasta le garbasaare karas iyo liisaba i dhammaan dharmegel i dhar bilaamed i boorsooyin yar iwiwiin hubamagalee sida softland alben royal ataasi i truus
barnaamijkan qaybasha hor iyo dhugunsida aytana khiyaaray wafduusu hogaamiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba geeg hadeerana magaalada tan baydhabo iyoona magaalada baydhabo ha ka dhobaayay wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wafdigun wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka weliba qayb ku haayay guddiga mada bannaan ee reed inferiyoga dastuurka federaalk soomaaliya iyo guddiga reed inferiyoga dastuurka ee baarlamaanka lamada aqal ee federaalk soomaaliya hadhawaayo shukreed shirjarayd oo iyose wadajiran ku gowdeen eelaborka magaalada baydhabo iyo weliban ku horeyn warbaahinta la hadaray wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya use-oona hadalaha dhawaayo enjeedii mas-uuliyiinta hadeereen magaalada baydhabo ee ku dareeray wasaaradda dastuurka iyo guddiga dastuurka dowlada federaalk soomaaliya kureed waliba meelo ku hadalay gudoomi ku-xigeenka guddiga dastuurka madax bannaan ee soomaaliya saasaatowna waliba meelo ku hadalay xogeeyaha guddiga dastuurka baarlamaanka lamada aqal ee soomaaliya senator xuseen iyosoo kaleeta inka dambeyn waliba meelo ku hadalay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya dhakhtar xuseen cabdi cilmi oo sharaxaad ku biiya ujeedadiiyo handeereen magaalada baydhabo waana sheegay in muddo toddobaad eeyo magaalada baydhabo iyo ku gobado doonaan shirar lanku hadalo arrimo reedinfiiryoga dastuurka federaalk soomaaliya oo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya kuwada in sanadkun inyaha gebagabaayta qorshe in la dhammaystiro dastuurka federaalk soomaaliya
mudane wasiir gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib-eegista dastuurka ee madax bannaan xildhibaanada iyo senatarada marka hore ma haysan ka dhawaayaan magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii farxad weyn ini geedka haysan ka dhawaayna magaalada baydhabo ujeedka iyo meel raaysa in sheegada walaysan anku haysana kolley wasiirka iyo gudoomiyaha iyo xildhibaanada faahfaahi doonaan una keliya inay haysan dhawaayna meel raaysa magaaladii ha ka dhawaada baydhabo meel raaysa in sheegada xarunta ku meel gaarka ha ka dhawaada runtii iidan in farxad geliyaas marka inii meel raayso markas isin oo meel raayso an sootan arama qaran isin hani booqatan een sisiim kor qabtan koonfur galbeed may buu ah een dowlad goboleed oo meel raayso insha Allah dhow la shaqeeyahay ta dowladda federaalka ee runtii may fadaan marka insha Allah een aramo isin kootan adbeegis dastuurka inii la tashi dadweynaha isin sootan runtii meel raayso inuu qiibiin ku qaadan fikirkan iyo meel raayso aragtida reer koonfur galbeedna asin gudbina insha Allah eedada ma hasantin mar lamaadi mar saddexaad ma hasan ka dhawaayna magaalada Baydhabo marka ha dhawaad eedada ma hasan koonfur galbeed dawlad goboleedka koonfur galbeed ha dhawaayo wasaaradda arrimaha dastuurka wasiir Usaama sida faylhan dhawaayeen iyo tiimka wasaaradda xildhibaanada qaranka een tiim hogaamiyaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dastuurka een oo kumid ay gudiga madax banaan gudiga la socodka dib u eegista dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka deerni een wali ujeedadana ita intii dib u eegista dastuurka een qabyo qoraalkii lama laha qusuubi dadka la kula talada een dastuurkii oo dib lahan eegi een dadweynaha la hordhaka maamulka la hordhaka taladii ka darsadan insha Allah baarlamaanka federaalka Soomaaliya fasaxa ka hooba ku nagada wali la horjeeyay fadahaay een qabyo qoraalka oo dadweynaha la kula taladi een reer Baydhabo reer Koonfur Galbeed wali lagu fadahaay intii taladii ka darsan dastuurka qabyo qoraalka gaar ahaan arrimaha ma aragnay wada xajoodka in baahanayn iyo hatalwada tumiili cutubka kooban wali rajeeyna intii si fayl aragtida inku dhiibataan eedayeedan mahadsantiin sida hanin ka dhawaateen wasiirka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dastuurka wasiirka xogeenka dowladda federaalk ee dastuurka waxaan kaloo salaamaya senatarada xildhibaanada iyo dhammaan inta kaloo kasoo qayb gasho dhammaantiin waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan maanta aada ugu faraxsanahay runtii mudnaanta koow iyo sharafta koow aan siinaynaa dowlada goboleedka koonfur galbeed waana ku mahadsan yihiin runta sida fiican iyo qiirada la inoo soo dhaweeye waayo waxaan aragnay inay jecel yihiin sida ay dastuurkoodii u meelmaro muxuu ahaayo looguna shaqeeyo ummadda soomaali masiirka ummadda soomaaliyeedna uu yahay runtii soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen aadaan aan ugu faraxsanahay waana ku mahadsan yihiin annaga imaatankeen meesha aan u nimid wuxuu yahay dastuurka qabyada ah oo dib u eegisti labaad uu maraayo in la tashi dadweyne lala sameeyo xukuumadda lagala tashto muxuu ahaa lagala tashto muxuu ahaa baarlamaankii uu runtii iyo shacabkii oo dhan lagala tashto si ayagana taladooda ay ugu dhiibtaan annagana aan uga ajiibno aan runtii waajibka anaga aan nala farayna aan markaas aan ka meel marsiino waxaan soo dhaweynaynaa runtii mahad weyna usii jeedinaynaa dhammaan maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed wayna ku mahadsan yihiin waxaanse ka rajaynaynaa hawsha aan u soconno iyo shaqada aan u soconno in muxuu ahaayo annagana aan waajibkeena ka gudano ayagana waa ku mahadsan yihiin wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan dib-u-eegista dastuurka iyo tiimka xildhibaanada senatarada guddiga la socodka dastuurka heer federaal iyo khubarada nala socota dhammaan waan islaamayaa assalaamuallahu calaykum aad baan idinka mahad celinaa wasiir soo dhoweyntiina diiran oo nagu soo dhoweyseen maanta dowlad goboleedka caasimada kumeel gaarka baydhabo maamulka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shacabka dhammaan aad bay u mahadsan yihiin sida dhow iyo diiranaanta iyo wada shaqaynta mar kasta ayaan nimaadno ay noola shaqeeyaan hay-adaha fulinta iyo dhammaan ummadda intaas kase kow waxaan nahay hay-adihii heer federaal wasaaradda dastuurka iyo guddigii la socodka dib u egista dastuurka oo labadii baarlamaanka labada aqal ka koobnaa xubnihiisii guddigii madaxa bannaanaa oo dib u egista dastuurka qoraalkiisi lahaa heer federaal ayaan maanta halkaan idinku nimid waxaan idinku nimid dastuurkii geedi socodkii muddada dheer saddexda sano soo socday oo marhaya heer gabagabo oo daraftigii labaad hadda ay guddiyadii soo diyaariyeen iyo wasaaraddii aan isla soo wada aragnay inaan soo gaarsiino dowlad goboleedyada inaan soo gaarsiino maantana halkaan nimid meelo kaloo badanna waa la jiraa oo ilaa saddex meeloodoo kale galmudug waa la aaday tiimma aaday hirshabeelle sidoo kale annagana halkaana nimid si maadaama shaqadii socotay meeshii marayso in bulshada soomaaliyeed meel kastii joogtay la gaarsiiyey ay tahay waxaan la joogaynaa maalmo ilaah hadduu yidhaahdo maalmahaasoon rabno in hay-adaha oo dastuuriga ah oo dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed fulin iyo sharci dejin iyo bulshadii rayidka qaybaheedii kala duwnaa inaan la wadaagno waxa heer federaal aan soo qabanay oo hay-adihii loo igmado heer federaal ay u soo bandhigaan dastuurkii meeshuu marahayo daraftigii la soo sameeyey fikirkana oo wixii talo ah iyo wixii soo jeedin ah iyo wixii lagu darahayo bulshada iyo maamulkaba intaba ay ka qayb qaataan marka aad baan idinka mahad celinaynaa insha allahu shaqadanada maalmahaas ilaa usbuuc ku dhowaad ayaan insha allahu aan inla joogi doonaa howl ballaaran meeshii la marahayo iyo warbixin dhammaystiran ayaa insha allah waxaan rajeynaynaa inaan shaqadaas aan ka wada shaqayno waan idinka mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo maaragtay wada shaqaynta aada iyo aad aad umahadsanteen
eedan su'aal iidow jawaab unagu oo muleeyo aadasoo tabti malahine ha owlaada qeersheena usiyanka elfayle adanaasna musiyaito may kuquudahay
iyadoo yeeda haddii warsadaase eed eed onogumay bahkaquudiyaay aanada langordow nutra baby oo ulaadana fagan e onogi lasiona naaskii aadis ina nuwile ada taawiyaas aana seehaytiyeeda aana lambogi adduunka lakujeeladi aanada nutra baby mayna lataa one e two oo waana lankataragali ulaada ina lasiye usi oo markaasday dhaladi libilood marki usi deera ilaa iyoonay harsan usi ku deerow maanamay bakiisamaase aaniyooyinka langordow ankor furjaallaga iyoonay furburuugga inti ku deeras iyo kiisamaase aana marbakiin ku gohaano aleelahe aanada nutra baby aadime ini awlaadalanka daawo aman dheera ogaaday adoo hadda la ogaatayba deersi bulshada nimci inaruura nafaqidii owlaada nusqaan unhayne nunqudun nutra baby aana lamaga batay owlaada ka nafaqoowenga la heli nutra baby nadar shahaaton aana la too eh arlaadan ayna may ka saarna ankafaayiday unuga aanada lambogi ee nutra baby one e two nafaqadii naaska ee ayowti towalanku nusqaansanayne aanada nutra baby ku helay unuga ankaroono owlaada caanooyinka nutra baby one iyo two aanada nutra baby mayba owlaadalanka taragalay ini la siiye markii usi dhaladon ilaa iyoonay libilood libilood ilaa hal sana intaas ina la siiye aanalanka taragalayo aanada nutra baby waa nafaqo buutana ku helaaya nutra baby mayba aanooyinka kala dheertaa unagee baraday haddana oo gotay anwaayi ma ahooliye olwayskin diyaaro ilaa iyoonay mayba kiisamaase ankor aanada langorodon yacni nutra baby
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo weliila dareertan akhyaarey ku dhowaad labaatan gabdhood oo ku mid ah waryaalka ka howlgalo magaalada baydhabo iyo mudula maalmood tababaranka dareere magaaladan baydhabo geega lahangebagebaay tababarkan oo haqaban qaabideen iskooyga saxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj iyo weliba tababarka hogaamiyayay gudoomiyaha iniskooyka saxufiyiinta fesoj abaadir cabdiqaadir cilmi iyo onas gebagabada seminaarkan ku qaybgalay ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welina tababarka markaa dhammaaday warbaahinta la hadlay aamine ladan axmed oo ee macalinka tababarka biyay abaadir cabdiqaadir cilmi oo ee gudoomiyaha iniskooyka saxufiyiinta soomaaliyeed ee feso iyo weliba lamadiyo ku hadalena muhiimada tababarka uun lahaayay gabdho geega tababar sholaankiiri magaalada tan baydhabo saas haatona sharaxaadku biya iniskooyka saxufiyiinta fesoj walyaaban qobado warayaalka soomaaliyeed ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oonka dambeyn ku hadalay iritaanka tababarkun iyo weliba uso eedan dhabaayay tababarka iniskooyka saxufiyiinta soomaaliyeed fesoj iyo gebdho lamadun maalmudan ku qabatay magaalada baydhabo
salaan kadib runtii sharaf weyna ii tahay inaan tababar saxaafadeed siiyo aqoontooda kor loogu qaada ilaa labaatan gabdhood oo ah gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala warbaahinada kala duwan ee ku yaala koonfur galbeed soomaaliya runtii arinta ujeedadana waxay tahay in kor loo qaado gabdhaha aqoonta gabdhaha wariyaasha ah ee halkan ka howlgala gabdho fiicanay ahaayeen muddada tababarka aan siinayo oo ay ka go-an tahay inay bulshadooda u adeegaan inay xirfadooda wariyanimo ay horumariyaan maadaama saxafiyiinta ay yihiin udubdhaxaadka ee dimuquraadiyadda iyo xuriyatul qowlka iyo sidoo kale horumarinta ee dhaqandhaqaale ee bulsho ee haddana dumar haddaan nahay aan ragga ka badanna ama bulshada aana dadka ugu badan waxaa la dhahaa dumarka hunna nisfal mujtamac iyo lidna nisfal aakhir in gabdhaha saxafiyiinta ah tababar la siiyo runtii wax weyn waaye waxaana uga mahad celinaa ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fisoj oo runtii gartay in gabdhaha wariyaasha ah ay si gaara aqoondadooda u siiyaan oo tababar kor loogu qaaday aqoontooda siiyaan ururka wuxuu tegay ama annagaba aan kasoo qabanay barnaamijka magaalooyin badan oo soomaaliya ku yaala sida muqdisho kismaayo jowhar iyo garoowe iyo baydhabo hadda aan joogno magaalooyin kale oo soomaaliya ahna way dhiman yihiin marka dadaalka inuu maaragtay lasii joogteeyo waa wax weynay annaga noo tahay marka muddadii aan joogna laba maalmood ahayd laba maalmood runtii wax weyn ma aha aqoon la kala faa'iidaystana ma jirto laakiin wax badanaa iftiiminay oo warbaahinta doorka suxufiga maadaama suxufiyiintu ay yihiin dadkii u qareemaya bulshada waxaan ku dhiirigeliyey suxufiyiinta halkan joogta ee aan waxbaran inay dadaalkooda sii laba jibaaraan inay warbixino ka diyaariyaan bulshadooda aan codka lahayn gaar ahaan oo ah voice of voice dadka codkooda laga tegay inay horumariyaan magaaladooda runtii deegaanada maamulka koonfur galbeed waa deegaanada ugu fiican soomaaliya marka loo fiiriyo isku xirnaanta bulshada iyo dadaalka marka in warbixino laga diyaariyo maamulka lala shaqeeyo amniga laga shaqeeyo warbixino arrimaha bulshada la diyaariyo oo wax dadka gadi karo deegaankiin maadaama idinka aad tihiina idinku dhiirigelinaya insha allahu tacaala waxaa kaloo sidoo kale aan barnay kaamirada oo macalin maryan ayadana ee siinaysay kaamirada sida loo duubay editanka haddana waa maadaama traditional media laga tegay oo raadiyi tvga loona guuray digital media warbaahinta layska arko waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha inay la jaan qaadaan warbaahintan casriga ah dadaalkooda sii laba jibaaraan kaamirada iyo dhitinka sii bartaan muuqaalo fiicanna deegaankooda ay ka diyaariyaan saxaafadana ay sii horumariyaan aada umahadsantihiin
runtii farxad bay noo tahay inaan laba maalmood oo aan wax kala faa'iidaysanay wakti qurux badan wada qaadanay inaan maanta soo gabagabaynano tobabarkii ku saabsanaa karuqaadista aqoonta gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya tobabarkan runtii aad ka faa'iidaysateen waxaa la rabaa inaad ku dabakdaan xarumaha iyo hay-adaha warbaahinta aad ka shaqaysaan kamirada iyo editinka laba maalmood laguma baran karo maanta waxaa la idiin sameeya waxay ahayd hagid iyo tusaalayn idinkaa la idinka rabaa boqolkiiba labaatan waa waxa hadda la idin baray laakiin waxaa idinka maqan waa boqolkiiba siddeetan gabar kastoo halkan la fadhida iyadaa la rabaa bilowgii horea loo sameeyey iyo iftiimintii hore iyo kamiro sida loo isticmaalo sawir sida loogu qaado sida video loogu duubo sidoo kale shuruucdii baa lagu baraa insha allah casharada shuruucda aad qaadateen macalimaddu si gaara ayay by email idinkula wadaagaysaa inaad idinkuna casharadaas aad bratical ku samaysaan saxaafadduna sideedaba khibrad kama soo hadho inaad maalin kasta aad meel joogtaan maalin kasta aad wax isku daydaan saxaafadda dunidu maanta waxay samaynaysaa waa wargelin waxbaris iyo madadaalo iyo wacyigelin annaga waxyaabaha noogu muhiimsan ee bulshadeenna muhiimka u ah waa waxbarista maanta waxaan qaadanaynay xiisaddii hore waa xasuusataan anshaxa saxaafadda soomaaliyeed oo aan markii ugu horaysan anshaxa la isla ogol yahay ee caalami ahaan iyo anshaxa saxaafadeed annaga noo gaarkaa diinteenna iyo dhaqankeenna ku saabsan waa si kooban u soo ururinay weliba khubura ay soo ururisay ayaan halkan ku falanqayna habka waraysyada loo qaado awoodsiinta gabdhaha oo macaliladan ay bixinaysay iyo casharadii macalimarin ay bixinaysay dhammaan waxaa la rabaa bilaha soo socda in laga dareemo hay-adaha warbaahinta aad waxsoosaarkeeda aad qaybta ka tihiin runtii waa kan waa wejigii koowaad wejiga labaad waxaan rajaynaynaa gabdhihii aan ugu soo qabanay muqdisho kismaayo baydhabo jowhar garawe iyo dhuusamareeb oo aan bishaan aadi doonno inaan intiinaan oo dhan intaan idin qaadno waxa weeye meel kale idima geen karno laakiin qayb ka mida idinka intii la idin qaado inaan wejiga labaad aad soo qaadataan qaybtiin in sida maryan iyo aamniladan oo ah macalimiin hore loo soo tababaray iyaga laftigoo tababar waqti badan soo qaatay ay ay ay sidoodoo kale idinkuna aad tababarayaal noqotaan oo kuwa idinka dambeeya ee aada waxbadhaan insha allah qorshahaasaan leenahay hadda laba beri baa wada joognay casharkii baa qaadateen waxaan wax ku xulanayno waa sida aad idinku wixii aad barateen hay-adihiinii warbaahinta looga arko ama aad dib ugu soo celisaan runtii miidiyaha soomaaliya iyo xaaladdu maraya si fiican baa ula socotaan koonfur galbeed waxay uga duwan tahay meelaha kale warbixinadii lasoo saaray amnesty international ay si fiican baa ula socoteen kiisaska caburinta iyo iyo xoriyad la-aantu aada ayay ugu yarayd koonfur galbeed waa boqolkiiba hal labo weriye intii hadda lixdii bilood ugu dambeeyay hogaanka ururka joogay ma xasuusto hal wiilaan xasuustaa oo diinsoor ahaa kadibna anagoo aan si masaaliixa u xalinay arrintiisuna wax miidiya ka baxay maahana wax social mediasa uu ku qoray bay ahayd laakiin meelaha qaybtood lixdii bilooda ugu dambaysa waxaan ka qornay soddonkiis soddonkiisoo saxaafadeed oo caburin saxaafadeed heerka ay gaarsiisan tahay waa garan ka dhaa marka koonfur galbeed dowladda madaxweyne cabdicasiis iyo wasiir xasan ugaas iyo tiimamka kale warbaahinta ka shaqeeya runtii waxay ku mahadsan yihiin inaysan wariyaasha xirin inaysan xarumaha warbaahinta weerarin inay markii loo baahan yahay ay sidaa wasiirka oo maanta xilligan qoraxdu kulushahay halkaa nala jooga furitaankii nala joogay sidaas inay u awoodsiinayaan hase ahaatee wakhti kasta isbedel baa dhici kara wakhti kasta xaaladdu waxa weeye waxaan rabnaa annagu inay sidayada noo sii ahaato marka marna joojin mayno inaan idiin doodno inaan dowladda u sheegno inay idisiiso space ama ama galaangal aad xarumaha ku geli kartaan aad dadka ku waraysan kartaan aad si xor ah aad wararkiina oo dhexdhexaada aad u baahin doontaan insha allah ururka suxufiyiinta soomaaliya fisoc maanta hadduusan kula joogin beri wuu kula joogaa december bay ahayd halkan markaan imaananay haddana waxaan joognaa waa marso waxaa idinka maqnayn waa january iyo february haddana waxaan na sugayaa magaalooyin kale oo soomaaliya ah oo fara badan iyo wariyaal kale oo soomaaliyeed oo meelo kala duwan ku nool marka kismaayo kuma soo laalaaban karayno laakiin waxaan ku dadaalanaa inaan macalimiin idinka idinka mida dadkiina khibradda leh intaan tababarno casharada usoo dirno inaad qayb ka noqotaan dhibka jidha waxa weeyaan warbaahinta soomaaliya tababarka noocaana mid ka badan baa bixin karnaa awooddeeda leenaha toban beri bil laba bilood saddex bilood laakiin hay-adihiina warbaahinta iyo idinkuba waa inay idinka go-an tahay inaad diyaar u tihiin inaad tababarada noocahaasa qaadataan waa inta badan tababarada la sameeyaay haddaan si kaftana u idhaahdo waxa weeye qadadaa lagu sugaa wixii halkan looga tegay bugaagta waxa laga yaaba inaad halkaa uga tagtaan inayna shaqadiina ku dabaqin waana sababta maalin kasta intii wax la sheego wixii haddana warbaahinta looga arki waaye marka waxaan rabnaa inaad ka duwalnaataan sanadkaana gabdhaha xoogga saarnay wiilasha dhowr iyo tobankii sano oo lasoo dhaafay awoodda la saaraya marka wax soo saarkooda iyaga waa aragnay hadda gabdhahan awoodda saarnay waxaan rajaynayaa inaa idinkuna aad qayb laxaadle ka qaadataan waxaan mahad celinayaa wasiirka ugaas xasan gudoomiye ku-xigeenkayga xusni aamine ladan iyo maryan xasan laki haybe iyo dhammaan idinkoo dhan oo runtii muujiyay dadaal fara badan waxaan idinka rajaynayaa ururka waxaa qayb looga noqdaa inaad xubin qaadataan oo membership ururka ka ahaataan hadda intiina meesha fadhida laba qof baa ururka toban dollar kaara la baxaya ama shan labaatan dollar sanadkii intiina kale ma haysataan mideeda kale ururka annagu awoodda hub ma haysano dowlad ma nihin laakiin awooddayadu waa idinka markaan hadlayno waa inaad idinkuna hayadihii warbaahinta a haysataan oo idinka idin difaacayno waa inaad idinkuna aad noogu hiilisaan idaacadihiinna tviyadiinna wargeysyadiinna websadadiinna social mediahiinna shaqada ugu horeysa waxay noqonaysaa tababarka maanta halkan ku qaadateen idinkoo luuqada mayga ku qoraya iyo maxaa tiriba inaad dunida gaarsiisa waxyaabaha la ka hormariya kaloo lanka heli karo waliba waxaan saxaafadani lanka heli soomaaliya meelay shalay ruugdima ruugda maalinba maalintii inka dambayto horumara hayta saxaafadda soomaaliyeedna weli lijaankaada haytay dowladnimada soomaaliya sidii aan dareeras haddaanan khaldan anaba shan sano ku hor koonfur galbeed soomaaliya madi tusaalahan gaadana gabro saxaafadda ku shaqeeyay aana gorode toddobaadisina aana waddankan roogi ko ilamihay laakiin geedkan iha dhiirridaano bannaanka ha bahaano iyogo familshoo duruuf ku haysada lukuyaaba bersho ini reerleyn reersho culays ku haysada iniyo haban bahaano eran unayna dowladnimada soomaaliya itan koonfur galbeed wa doorkina ku edinga walaa ka kordhiina fadaan eraan sharaf winganingata musku koyna walasheeni dowladnimada deegaankan ku jirto wali tusaalehan nagata inay dadka ka dhiirridi koraan in iyo shaqooyin abuurdo koraan waana weydii koraan ana lamada kuntumii lamada kuntum iyo shantii january a wasiir layn magacaabay ilaageekaas wasiirka wasaaradda warfaafinta ahaa sida hoodhay ballan sheegay wada shaqeyn faylan oo dhahoyd warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya bani aadan leeyo khaladaad isku dhii karo marmarkoo haata kowal iska agdhiya laakiin balwiin oo geeka la tilmaamo karo oo warbaahinta soomaaliyeed iyo ahaan reer koonfur galbeed oo deegaanadan ku howlgalahay kulli shoobo dhabaatad inigaana dowladda hejaha ku deertii ma lahayn marka macnaashee mahayna iniyo dembiye angalaana macnaashee mahayna iniyo deegaansho dhibaatan ka abuurana laakiin wali anka turaanay duruufta jirta iyoonaytay amni xumada haysata iyoonaytay baahida dhiniga tababarka ee aqoon kororsiga iyoon baahanyin inilan hela marka eeda aan ka faraxsana magalka boqol koraan dhaafe balaanta labaatimeynta ka fadhina ahaanoo kalena fursaddii oyaan heli doonaa madaliska darawal ku yaraan magaaladan baydhaw shaliida ilaalaan boqoloo wariya iniyo ku howlgalaynga aaminsana warbaahin shalduugna in shaqeeya haddii maamulkan la dhisaayay allama idaacadood oo brivate oo dad mutatawiciinka reer koonfur galbeed soomaaliya leyin raadi warsan iyo nagta raadi baydhaw magaaladan ku shaqeesi laakiin geeka wali aaminsanaa raadi koonfur galbeed oo ilaa lix magaalo ku shaqeeysoon haka kororti lama raadi kalena magaaladan baydhabo gaar ahaan kooyan iyo nagta magaalooyinka kale afgooy iyo walaweyn saasatoka marka warbaahintii warbaahintii horomae dadka daneeyow inay mihnadan warbaahinta ka shaqaysadaana dadkii horoma ah tababaro badana la gobadii meel badana la seedi dadkan bershoo lakuyaabaniyo dugdoon baheen lakuyaabaniyo gobolada soomaaliya seedaan marka tallaabo kastoo la qaado horumar badan iyo noyta weli leelisuubiyahay dhiirgelin badan gabruha kulnagadaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed sutaga soomaaliyeed ini iyo ka dhiiridan oo eraan balaantaha nunga awaadase xuquuqdaana mal ilaaliya magalka leyna horbooday hanuun eraayna bal iyoona doorsho halsiyo madalo iyo la iska aragaayaan halan suubiya ini eraano ha gorodaan wali wahaa sharafta qiimo ku ete ururkana eedaan kama hadnagaan tababar wala shakaan laayna wala anta ka qoran farangiriisma ka qoran war soomaaliya ka qoranyin eedaan dareema korani isin walbadan oo qodoba ee muhiima isinku faa'iiday walisa shakaan lahayna dowladnimada haddii isininkula shaqayna haddii una unku shaqayna haddii inaskula wada shaqayna ogaada haddii belidkan dhibaato ku dhiida
maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhaba kiyaala anteew ijeegu abaabaanik ijeeyin maay maytu beelin maarnayso oo magaajiga qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhaay adduunkii halintan maskasheenay adiina wadhilaa mara qalab dhismuku doonaysa alabtayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara ukummadu fuuluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shaygeeda aan isgooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisme walku kuombax afar doorla iskorsaartii idoolay dhisitii haarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaadsan yagaaruursin imoogatay iligmaroodu waa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtismu kooshalgohaaso indunuisi iyo abuudabay ummaangi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera helka kuweeqoy asar ii raabdhatiyo ilbaabjay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabtisme alaabtadismeeda asriga ee baqaarka almuwira irbigo unyaala haddii aan walsiinkushu sheega
qaybogi dhexe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qiyaaray magaalada muqdisho weliba maalmugun ku dareeray kulamo lan ku hadalaayay sidii lanka horseeda lahaay cudurka coronavirus oo dhibaato ba-an ka haay adduun weynaha oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulamo la weeldhadaay maalmugin dambeyti golo wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha deeqbixyaalka ku howlgalo dalka soomaaliya iyo ururada caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waliya baanteo badan maalmugin lahadhaafi linku arinsadaayo sidii lanka horseeda lahay cudurka coronavirus oo kiisas kumid ah hadeeran dalalka dariska niil ee sida kenya iyo etoobiya weliba kulamadaas oo laha gebagabaayay geega warbaahinta la hadalay wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi xaamud so-oone sharaxaad kubiyi kulamadii lanku hadalay coronavirus ee ku dareeray xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya qodobada ugu muhiimsan meesha ka soo baxay waxay ahayd horta inay aan u sheegno deeqbixiyaasha in soomaaliya ay diyaargarowgii ay bilowday ra-iisul wasaaraha qaranka laba shir ayuu shir guddoomiyey maalmihii lasoo dhaafay mid golo wasiire ah iyo mid golo wasiire iyo farsamo yaqaano isugu jira taasna waxay ahayd in muhiimadda ugu diiradda la saaray muhiimadda ugu weyno maanta waxyaalaha ay soomaaliya ka shaqaynaysa ay tahay ka hortegidda cudurka faafa oo adduunyada ku soo bad marka waxaan leenahay waxaan leenahay haddii ilaa raalli ka yahay nimanka ama ama ama dowladaha iyo hay-adaha gacanta siiya soomaaliya inay la tacaalaan soomaaliya wixii ay diyaargarow ay samaynayso ayagana wixii ay nagu kaalmayn karaan inay nagu kaalmeeyaan si aan goobihii aan ku samaynayn baaritaanka loo cayimo loogana hortago cudurka hadduu ilaa raalli ka yahay annaga hadda wax go-aan ay dowladda gaartay ma jirto in muwaadin soomaaliyeed oo rabo inuu waddankiisa ku soo noqdo in la celin karo laakiin waxaan rabnaa inaan badinno wacyigelinta aan u sheegayno muwaadiniin soomaaliyeed ee daclada adduunyada jooga ka ganacsada wax ka barta la falgala inay ayaga taxadirkeeda ugu weyn ay lahaadaan ay ogaadaan meesha ay soo marayaan hadday dhib u keenayaan walaalahooda soomaaliyeedna meesha ay joogaan inay ay ka soo qaataan wixii macluumaada loo baahnaa si ha noqoto daawo si ha noqoto qofka inuu asaga xataa isku kalsoon yahay usan cudurka qabin marka annaga taasaan muhiimadda weyn saaraynaa go-aan hadda dawladeed aan gaarnay ma jirto meelaha ugu weyn oo hadda annaga khatarta naga soo gelayso waa eeraboorada markaan samaynay xaaladaha meelaha laga soo geli karo doomiyaha badda xuduudaha iyo iyo iyo diyaaradaha waxaan ogaanay diyaaradaha hadda maanta inay ay ay aad uga fududahay in ay uu naga soo gaaro marka waxaan rabnaa inaan xoogga saarno meelaha muhiimadda leh oo hargeysa iyo boosaaso garoowe baydhabo kismaayo iyo iyo magaalada muqdisho ay ay ka mid tahay in taxadir loo sameeyo loo helo haddii ay jirto in ay soo baxdo in uu qof cudurkaasi lagu tuhmi karo in facilitygii lagu helin lahaayo afar iyo tobanka beri ama shan iyo tobanka beri loo baahan yahay oo cudurka mudahooriska ku jiro ama incubation periodka yidhaahaan in aan facilitieska helno hadda annaga waxaan isu diyaarinaynaa in maanta muqdisho maalmaha ugu soo sokaysa inaan helno meelo lagu hayn karo haddii ay dhacdo inta ka horeysana waxaan rabnaa inaan muwaadiniin soomaaliyeed iyo soomaaliyed shacabka guud ahaan u sheegno inaan wax panic ama wax cabsi gooniah inaan abuurin aan rabno oo ay tahay un isu diyaar gareen laisu diyaar gareenayo iyo ka taxadir inuusan cudurkaas annaga uusanna soo gaarin ilaaha naga koosho naguna faafin tababar yar ay u sameynaysay ay ka soo qayb galeen xafiisyada ka shaqeeya miidyada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda warfaafinta loona la rabo in loo sheego dadka wariyayaasha xataa ayaga inaysan panic abuurin isla ogaado wixii ay inay hadday hadal ka soo baxay soomaaliya ay noqoto wasaaradda caafimaadka midda hadlaysa iyadoo laga soo baaraandegay la ogyahayna dhibaatada markaas la geysanayo marka miidyada hadda waxaan bilownay inaan twitterka iyo raadiyaha iyo iyo iyo social mediada kale platformka ay soomaalida aada u waregeysto iyo tvgaba in laga soo sidaayo wacyigelin oo ah horta tan ugu horeyso ah qaybta nadaafadda ay ka qayb qaadan karto iyo taxadirka shaksiga uu ka- uu u keeni karo in horta taas wacyigelin lagu sameeyey sida uu ku faafana waa qofka isagoon ogeyn waxa uu sameynaya marka inaan wacyigelino aan ogaano la hadalno dowlada maamul goboleedyada ee- ee soomaaliyeed ayagana sidoo kale inay wacyigelinta noocaasa ay sameeyaan si qofka shaksiga uu diyaar ugu noqdo isaga inuu inuu ka taxadiro haddii ay dhacdo inuusan u gudbinin eh, qofka walaalkiisa Eh, dadka soomaaliyed waxaan u sheegaynaa inay dhegaystaan eh, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta oo ayaga markaas ugu qaabilsan wacyigelinta eh, awaamiirta ama talooyinka ka soo baxaya oo ku saabsan eh, eh, nadaafadda shaksiga ku saabsan sida loo eh, lo- eh, uu hadalka eh, maxaa la- cudurka u faafo in ayaga taxadirkaas sameeyaan guryahooda carruurta yar eh, iskoolka eh, iskoolada aadayso ay gacmo dhaqista ay yartaa ay u- ay ugu weyn tahay eh, waxyaalaha uu- uu, eh, looga hortegi karo in wacyigelinta noocaas aan sameyno ay waalidiintana ogaadaan eh, ma- mas-uuliyiinta waddankana ay ogaadaan wacyigelintana noocaas ay noqoto waxaan ugu diyaargaroobeynaa inaan ogaano meelaha laga soo gelayo in aan dhignay wax kasta oo oo annaga karaanka annaga ah annagoo isticmaalayna dowladda awooddeeda iyo awoodda iyo iyo kaalmada dadka eh, wa- saa- saaxiibada aan nahay inaan aan aan sameyno ka ka taxadir ahaan Eh, hadda waa aragtan aeroboorada marka laga soo dego in lagu la- lagu fiiriyo temperatureka laakiin temperaturekaas keliya waa ma ma ma- ma- ma yani kuma filna waxaa la sheegay haddii qofka uusan qabin markaas uu soo galo aan la ogaan karin marka waa inaan ogaanaa qofkii soo galay meesha ka soo galay eh, was- annagoo isticmaalaynaa eh, hay-adda socdaalka annagoo isticmaalaynaa hay-adda aviationka eh, in- informationkaas inuu noqdo information ay sheergareeyaan eh, hay-adaha dowladda soomaaliya
qaybogi dambe barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo asla deerna akhyaaray xasan ibraahim oo ku mid ah afartii madaxweyne ee sida gooniga iyo aniska magacaabeen dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba usu waraysi siiyey warbaahinta warsan waraysigaas oon ku hadalay arrimaha ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland dagaalka ku dareera degmada mandheera iyo beled xaabo ee dhexey dowlada soomaaliya ciidamo taabacsan wasiirkii amniga ee dowlad goboleedkaasi jubbaland oo dhowaan ku fokaday gacanta dowlada federaalk soomaaliya oo muddo kaga hiranayay magaalada muqdisho warinasaas haato xasan ibraahim isu ku hadalay dhinaca ammaanka iyo siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar sheekh aadan dalmar oo waraysigan laweeldhaday iyo weliba hadalladiis ku mid ahayay الحمد لله وثناء الله صلاة والسلام على رسول الله آه، وكل وهي إلى إلهي مهديس شلي يمانتو وأن إلهي مهدي ويوناسن ما هي سوي الب شلي ويوناسن مانتنا ويوناسنتا لكن ما أنت كسي وناسنتا شلي شلي ما أنت كوناسنتا waayo maanta aanu joognaa shalay waa soo dhaaf markan wax yar idinka taataabto anigoo ka faa'iidaysanayo shirkeena ee, horta waxaan u hambalyeynayaa dowladda soomaaliya dowladda dhexe guulaha ay gaarayso isdabajooga ah marka hore waa ka hambalyeynaya Ee, guulahaasi oo ah dhinaca dhaqaalaha ee, dhinaca horumarka dhaqaalaha dhinaca muxuu ahaaye ee, difaaca ee, sida dhisma- dhismaha ciidamada qalabka sida iyo xaduudyada ay soo xiriso intaba waa dowladdu waxaan leeyahay waa ku yani waa ku faraxsana waxaana leeyahay guul baad gaarteene ilaahay mahadii wey guushaas kuwa ka hadlayana waa wax dad si kale u socda shaqeeya wey markaas si kale u dhigo eh, jubbaland madaxweyneyaal dhowr ay leedahay oo uu ka mid yahay axmed madoobe uu ka mid yahay eh, eh, cabdirashiid xidig iyo rag kaloo fara badan adi waxaad tahay madaxweynaha jubbaland ee ismagacaabay waxaadna ka soo jeedaa deegaanada koonfur galbeed dhalasho ahaan marka ciidamada dowladda ee weerarka ku qaaday beled xaawo miyaad leedahay way ka keeneen libin maxaadna ku taageeraysaa
Ee, horta ciidanku marka horeeto xuduudan la geeyaa waa sharci dowlad ma noqon karto mar haddaanaan xuduudyadeeda soo xiran karin dowlad ma noqon karto sharciyan dowladdu maantaas Ee, in badan bay dowladdeeni ka hadashay beled xaawada aad sheegaysid beled xaawa waxay ka tirsan tahay ee, koonfur galbeed ayay ka tirsan tahay jubbaland ay ka tirsan jubbaland waa koonfur galbeed jubbalandta waa koonfur galbeed koonfur galbeed oo laba loo dhigay wey galbeedka soomaaliya ugu dambeeyey ku xi- ay ku taallaa buulaxaawo oo oo jubbaland miyaa koonfur galbeed ka tirsan mise koonfur galbeed oo jubbaland maya labadooda waa isiir dad baa wada diga isu wada leh laakiin saddex iyo saddex bayaan iinu noqonin nasiibkayga oo sababta calanka koonfur galbeed uu u leeyahay wuu leeyahay lixda cala ee xidigood ay taasaa aaminsan taasaan aaminsan marka madaxweynenimadaada ma waxay doonaysaa markaad eh, u fiiriso jawaabtaada ku aadan in jubbaland ay ka mid tahay koonfur galbeed in maamul goboleedka koonfur galbeed iyo jubbaland aad ka wada dhigto hal state maya waa- waa stateku waa dadka rabootankiisa wey laakiin saddexda iyo saddexdaan isku garanay inaynan muxuu ahay ee, kala ahaano haddana dhaqan ahaan aanu ku kala goyi karin marka beled xaawo waxay ku taallaa xaduud bay ku taal waynu ku khasban tahay dowladdu inay difaacdo Ee, dowladda kenya in badan bay wax badan ka samaysay shacab iyo masaakiina lagu tuntay way ka digtay in badan dowladdeena dowladdu waxay weyday ee, waa la yesay in badan caalamkana waa ku tuntay caalamka maana arag weli isagoo ka hadlayo ee, dhibaatada kenya ku wado beled xaawo beled xaawo dhibaataa ka jirtay dhibaatada kale ee, meesha la leeyahay ciidan baa lagey ciidanku dee xuduudka maadaama uu soo xidhay dadkii horey u shaqaynayey oo horey u shaqaynayey oo sidaan ahaa oo matalaan waxaa galay meesha nin dembiile ah dembiile caalami ah oo caalamku haddee janla ula jeedaa dambiila yes dembiile caalamiga galay meesha dowladda haddii lagu soo duulay xabada lagu soo riday oo madaaficdii ee, ee, muxuu ahaay kenya ku soo dhacday dee gacmaha ma laabanayso xadiidka waxaa loo geeyay ciidanka saas wey marka dowladda xaqay u lahayd aad leedahay waajib bay u leedahay dowladdu waa waajib muqadas ah oo diiniya inay difacdo dalku okay arrinkaas maadaama madaxweynihii jubbaland aad tahay adi iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada ma ka shirteen xageena ku shirteen
mar walba taashirib uma baahan kale waa wax ilaahayna faray wey in dalkan la difaaco waa xaq Ee, wuxuu ka rumeeyey madaxweynaha iyo dowladdiisii ee, federaalka ah. waxay ka rumeeyeen oo ka run sheegeen kutubka ay mareen taa waa waajib qaran wey Ee, waxa kuu soo haray waxyaabaha ka socda jubbaland oo nabadgelyo la'aanta ah oo kusoo duulimaada ah kenya hore aan u welceliyey horeyna waan u sheegay haddana waan sheegayey waxaan leeyahay kenya ha ka waantowdo dhibaatada ay ku hayso ee, dalkeena intaynan u gudbin eh, arrinkan ku aadan eh, gudaha jubbaland eh, si guud waxaa u dul istaagtay guulaha ay gaartay dowladda federaalka soomaaliya dhinaca ciidanka waaba sheegtay dhinaca siyaasadda ka warran dowladda xagee ma- dowladdu siyaasaddu waxay dhismaysaa markii difaac iyo dhaqaalahay dhismaan dowladdu dhaqaalihii bay dhisaysaa say ku dhistay waxay ku dhistay in- shanta bilyan iyo saddex eh, inta dheeraadka ah ee deynta ee lagu lahaa ee qarankii soomaaliyeed ee maanta hore socda ku gaari karin ee in afintiintii afitaankiisii si loo dhaafi lahaa ay baadi goobto weli lama arag wax baadi gooba oon ayada ka ahay sidaa darteed waxaan leeyahay eh, maantana meesha la maraya waa ujeedta oo adigu idinku waad ogtihiin in dowladdii guuriga ka gaartay xagga afinta diimaha marka taas waa ugu guureynin haddaan aan la helin dhaqaale la helin horumar la heli maayo intii dowladood ee soo martay eh, burburkii kadib soomaaliya eh, dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyey maxaa cabdilaahi farmaajo kheyran uu ra-iisul wasaaraha ka yahay eh, deymahaas oo soomaaliya laga cafiyey ma jirtaa dowladii isku dayday in ay barnaamijkan u howlgasho ogaalkaan
dowladihii hore oo soomaaliya ku- ku meel gaarka ahaa iyo kuwii kale oo tiitaan ka wareysay xasan sheekh oo kale dowladdu deen bay ku reebtay waxa laga cafiyeyna weligeed lamaba arag waxa laga baadagoobayna ma jirin caalamkana marka shayga aad eh, aad baadgoobto ay ku tilmaami karaan furihii furihii ma aysan raadin marka deyn cafintan oo soomaaliya bangiga adduunka iyo bangiga afrika ay u sameeyeen maxay ku soo kordhin kartaa horumarinta dhaqaalaha dalka dhaqaalaba ma yeelan karno haddaana diimahan inaga cafin lacagteena waad aragtay way dhammaatay horumar kale ma gaari karno ciddeenna na siinaysana ma jirto oo kale horumar kaleeto bangiyada adduunka naga siin karaana ma jira marka sidaas darteed dowladdu waa waxaan leeyahay waxay samaysay wax aan bini aadamka la sameeyo wax ugu wanaagsan ma jireen waxyaabo badan oo dalka uu heli lahaa oo dhanka dhaqaalaha oo ay caqabad ku ahayd dinacatinta oo aad xusi kartaa hal iyo labo haa guud ahaan horumarinteena lama ogola dal jirina maan ahayn lacag la'aan darteed maadaama dalka lacagta uu wax ku yahay waa in la helaa dalku lacag u soo samaystaa waxayna ka mid tahay astaanta dowladnimo waxaa kaloo nooga xayiran diin waxaa nooga xayiran deyntu maadaama ay tahay waxyaabaha qofka bini'aadinka ah qoolka waxa lagu leeyahay inuu iska bixiyo oo ama laga cafiyo horumarkii uu gaari lahaa taan deenaan soo qaadanayna bangiga adduunka aan ka rabnaa nana ma siinayo shilin lana sii miyo lacagtayna waxaan ku samaysanaynaa marka lacagta soomaaliya dhamaatay maxaa lagu samaynaya waxaa lagu samaynaya dhaqaalahaas oo lagu siiyey oo lagu deemiyey oo aad hesho ayaad ku heli kartaa waa dhanka siyaasadda ka wada wallaahi siyaasadda waxba iska jiriyeen dadku waa bani aadam nima siduu wax u rabaa wuxuna waa sanado wuxuna waa sanado haddii lagaha lagu qabto miyaad ordi kartaa haddii lagu yidhaahdo orod waa aad ku feh ila waaba lagu khasbayahay haddii lagaaga dhego dhuunta miyaad cuni kartaa dawladda dhuun cunaha waa lagu dhigay keliyahana waa la haystaa qolo mucaarad sheeganaysa laakiin mucaaradka aana saas ahay ee garan laha weli annaga dalkeena waxaa xukumi jiray wixii ka horreeyey ee dawladdan dawlado shisheeyaa xukumi jira nin weliba dangooniya leh nin weliba dangooniya u socda marka shanta dawladood ee caalamka awoodda ku tartama afrikaa noo dheereed annagu afrikaa noo dheereed dee ma jirin dal nin soomaaliya u madax binaaya xukumi kara caalamkana hadda sida tan ay ku socoto dee inta badan yeelimi maayo waayo sababtoo ah horumar ayaan gaaraynaa caalamkana horumar ma ogola in dawladdii soomaaliya soo noqoto oo la guulaysto caalamkana ma ogola marka sidaas darteed waxaan leeyahay ninku waa geesiyiin garab ha lagu siiyo aniga dawladda kama tirsani dadka muxuu ahaaye dawlad la'aanta noolan karana me dawladduna dee waa ku khasban tahay in ay wax u disho in ay magaranaysa meesha u maraysa u marto haddii berri toole aan maanta wax loo dilin berri dawladnimo ma jirayso oo waxaad leedahay marka siyaasadda la sameeyey ee horumarka waa kala ku duulidda maamul goboleedyada xoog ku khasbin maya taasaan wax kaa dhaha maamul goboleedyadu ma ahayn maamul goboleedyo soomaaliya dhisatay maahay adiga waryaha markhaati ka waxaa dhistay dan dalka dad kale baa dhistay waxaa ka mid a dawladaha adduunkan kuu sheegay nin walba siduu rabay ba wax u yeersaday waxaa la garamaray dastuurkii dalkasi wax looga dhaqmi laha nin dawlad goboleeda madaxweyne lagu sheegay markii horeeta magaca laga dilay wuu baxay wuxuu aaday talyaaniga mashaariic ka soo qaatay ingiriisku aaday mashaariic ka soo qaatay dawladda dhexna ma oga sida hadda muxuu ahay daniyoo kale maya saas maya dawladdu waa tan ismaqasha amarkana kala qaadata dalkana sida hadda nimanka ay ku bilaabeen ay ku sii socdaan dee saddex sana awalama la gaari karin guusha la doonay waka okay jubbaland aan usoo noqono jubbaland waxaa ka dhacay dagaalo xadka bered xaawo iyo mandheera ayuu ka dhacay dagaalka dhimashaa jirto dhaawacaa jiro ciidanka dawladda iyo ciidanka kenya oo soo galay waa lagu tuumayaa qadiyaddaas ka madaxweyne ahaan maxaa kaaga baxay
horta meesha wixii ku dhintay oo islaam ahaa dadka soomaaliyeed ahaa dhammaantood u tacsiinaya inta dhaawac aa noqotayna ilaahay waxaan uga baryaya in ilaahay bogsiiyo meeshaas dhibka ka dhacay wax aad iyo aad runtii looga naxaweeye waayo anoo nin soomaali ah oo soomaali ah oo islaam ah in aan caalankii bulugleeda ku soo duulo ayaan daw ahay daw maaha marnaba wax la yeeli kara maha kuwa ku soo duulay waxaan leeyahay waa walaalee waa khaldanteen waa ka
waa gartay marka maxaad xal ah u aragtaa dagaalkaas inuusan dib dambe u dhicin maadaama adigba aad tahay madaxweyne jubbaland oo aad dadka u dhaaratay haddaan lagu aqoonsanayn haddii lagu aqoonsan yahay oo aad iska hilaad waa looga gudbi karaa dhibaato gacanka hadalah oo kan hadda dhacay looga tusaale qaadan karo alxamdulilah waxaa loo gudbi karaa in wixii dhacay wax tegid sooma noqdaan dadkuna waa wiil iyo abtigii iyo wiil iyo odeerkii wiil iyo aabihii weliba kuwa bilaxaa hadda muxuu ahay ka socdaa waxaan leeyahay wax waliba waxa ka wanaagsan nabad wada hadal waa kuwa soomaalida ah kenyan waxaan leeyahay war annagu intaa ka badan samir male samirkii dee ayagaa waxbadii nagu bilaabay sooma laakiin kuwa kale waxaan leeyahay wada hadal baa wax walba ku socon karaan qaabkee loo wada hadlay waxaa loo wada hadlayay gogol baan dhigaynaa yaa dhigaya waxaa dhigaya aniga kula hadlaya dowladda dhexe waxaan weydiisanayaa magaca waxaan ku dhigayaa maxay ahayd siyaasiinta garabkayga ah iyo keyga magacayga aniga xasan ah iyo Yaa rega madaxweyne sheegana?
maya madaxweynahayga waa ka tanasulaya gogolna waa dhigaya yaa la kaashan waxaan la kaashanaya rabbi iyo dadkii dadka ummadda soomaalida meesha deegaanka ka ah ee samajeclayaasha ah dhammaantood iyadoo aan qabiiloo dayin bay raalli ku yihiin ummadda in nabadgelyo laga shaqeeyo Ha, nabadda waa la diidan yahaa laleeyaha adiga naftirkaada soo qayb ka tihi mid kama mid tihid kuwa nabadda diidan oo axmed madoobaaba sheegtay madaxweyne oo la aqoonsan yahay oo kismaayo jooga oo caalamkii uu la kulmaya adiga markastoo caqabad kuma tihid nabadda oo hadda ma taageeraysa dowladdii federaalka oo maamul goboleed ku duulaysa Eh, horta mid suurtagal ma dowladda dhexe nin aabihii inkaray aqli ma wa cilmi ahayna ma dhihi karo sidaaba inkaraya Eh, dowladdu waxay wax ka wadi laadahay eh, oo shacbigan dhibaatada u maraya waa axmed madoobaha aad sheegaysid Eh, axmedna ka nimaxay ummaddaani ummaddan shaqa kumale axmed Eh, duulimaad may qaadaan labada nin oo kale cabdirashiid waa kaase duulimaad ha qaado guriga ku dhashay buu joogaa duulimaad ma qaadi karo waa gurigiisa gubanaya laakiin ka nixi maayo axmed madoobe soddo- saddex kilomi- saddex kun oo kilomitr buu ka yimi wuxuu yidhi waxaan ku soo bahalki aniga waxaan ka yimi waa la yaqaan boqol iyo s- soddon iyo saddex kilomitr u jirtaa meeshaan ku dhashay iyo kasmaayo isu jiraan marka Xagee ku dhalatay?
nin saako may raddiida ma la yidhahdo saako iyuu dhexeysa bogaaley ninkii yaqaana yaqaan ee biyaha laga cabo halkaasaan ku dhisho marka ma ahan in oo indhaha laiska ridaaho maaha axmedoobe madaxweyne maahan mana noqon doono adiga madaxweyneaad sheeganaysaa laftirkaaga haddii gogosha nabadeed la yimaado ma tanaasulaysaa may haya ha ha ha ani waxaan raadinaya waa nabad waayo deegaanka wiilka ku dhimanayo oo wiilkii nooc walba ha noqdee ya marka suurtagal maaha in dagaal wax lagu wado waxaan doonaynaa in nabad dhacdo nabadna waxay ku dhici kartaa wada hadal gogol baan dhigaynaa dowladda inayna ogolaato axmed madoobe diido hadduu diido axmed madoobe meel baa loogu wada jeesanaya mana diidi karo dagaal waa lama Waa- waa waa ku khasbanna okay waxaan rabaa marka la fiiriyo madaxweyneyaasha ka wada jira jubbaland waad adiga qayb ka tahay ragga kale ay ku jiraan beesha caalamka marka ay yimaadaan idan lama shiraan waxba idinkama weydiiyaan arrimaha jubbaland ma taasma waxaa keenaysa ma idinkaa shacbiyad iyo xoog ku lahaan jubbaland mise idinkaa qasaya axmed madoobe oo madaxweynenimadiisa Eh, waad mahadsan tahay Eh, axmed madoobe annagu deegaan baan deegaan baan waxaan iskuma diidinay ninka laakiin falan oo yidhi habad baan ku imid habad baana ku baxaya ayaa taasi waxay ka raadinayaan ummaddaasi wanaag bay ka raadinayaan waa u sata dheeraynayaan laakiin maya ayagaba ayaga arki doona ayaga iyo dowladda la yidhaahdo kenya ee dhibaatada halkaa ka wada ma ka wadi doonaan insha allah kenyada aad sheegtay wasaaraddeeda arrimaha dibadda war ka soo baxay wuxuu sheegayaa in ay u diyaargaroobeen inay ciidankooda kala baxaan soomaaliya kolkii hore ay soo gelaysay labadii kun iyo kow iyo tobankiina kuma soo gelin magaca amisom bacda wadahadal kadib ayay ku howlgashay magaca amisom waxay ilaalisaa jubbooyinka haddii ciidanka kenya ay kala baxdo jubbaland amnigeedii siduu noqonayaa adigoona madaxweynaha sheeganaysa alxamdulilah amniga Ke- kenya hadday naga baxdo soomaaliya dama dhibaato kama imaanayso Eh, waa kaa saad rabtaa marka inaad amniga u sugtaan jubbaland maxaa idin qorshe wax dhibaaba juma kama imaan maayaan haddii rabbi yidhaahdo dadkeeda hadday wada xaajoodaan wada hadalkaasi waxaa ka soo baxaya midhaha ka soo baxayo midhahaasna insha allah waa la fulinaya dadku dadkii hore ma soomaalidu waa soomaaliya gebigeed dad wax isu haystaa moguli abtigii wey way heshiinayaan madoobe maxay saameyn ku yeelan doontaa maami baan kuu sheegaya Eh, me- markii la yidhahdo seeraar iyo hadig eh, bartoodii bay joogaan waxaa la jooga waa raggoodii waa wiilashoodii dagaalla kuma jiraan labaatan ee barsaan way fadhiyaan maxaa ninka takoore arsi hadda geeyey xuduudka kenya iyo iyo soomaaliya u dhexeeya inuu buulaxa ku duulo maanta maxaa khasbay nin ka tirsan eh, kabineedkiisa wasiirada oo la ay- ayuu xiray badbaadsanaya na ninka waa dambiile qaran wey ummaddeena keliya ma adduunku dambiile kiye ninka marka dambiilaha difaacaya kenya inay magangelisiisa hasaama ma garata axmed dawe isku dambi bay noqonayaan caalamka waa kaa kenya marka maxaad ka aaminsan tahay inay ku hayso soomaaliya kenya adduunkuna wuu arkaya ilaahana wuu arkaya dowladda soomaaliya horta waxaan ugu hambalyeynayaa siyaasadda ay qeymaha badan leh ay kula shaqaysato dowladda kenya aad iyo aad dowladda kenya haddii teena tahay eh, mar horeeto soomaaliya fudeedka haddii lagu sameyla laakiin ilaalinta eh, muxuu ahaaye eh, dowladda kenya uu ilaalinayo eh, farmaajo waa ku faraxsan sababtoo waxay taabanaysaa labada dal oo labadaba soomaali yihiin waa fahmay mar haddii ay hadalkaaga waxaa ku jiray jubbaland waxay qayb ka tahay koonfur galbeed anoo ka duulaya marka magaca koonfur galbeed madaxweynaha hadda haya talada koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gale ma jiraan fariin aad u dirayso iyo wax aad ku ammaanayso muddadii tobanka bilood oo uu madaxweyne ka ah kow iyo toban- Sanadka- laba iyo toban bilood.
muddadii sanadka ahayd oo uu isagu madaxweyne ka ahaa koonfur galbeed wallaahi eh, horta aad iyo aad waa ninka la yidhaahdo cabdicasiis madaxweynuhu aad iyo aad waxaan leeyahay horta wuxuu ka soo dhilaalay kelmad la dhihi jiray eh, waxaan sharif xasan ahayn ma xukumi karaan sagaal iyo sideed iyo wax bakti ah isu dili doonaan ma dhicin horta taasoo ku faraxsana siyaasadda degan oo aad iyo aad yah noo ku faraxsana Eh, dastuurka uu soo celiyey noo ku faraxsana oo ummad sharci la-aan ma dhaqmi karto ah dowladdii hore soo dastuurku ma maya dastuurka aniga dowladdaas wasiir baan ka ahaa dastuur shaqo kuma lahayn Eh, wasiirada nujaataar hogan bay ahay nimankan la yidhaahdo t- eh, baarlamaanku dee konton iyo afar dheeraada ku jirta wasiirka eh, da- da- beeraha wasiir kastaba ha ahaadee laakiin meesha la yidhaahdo dastuurka konton iyo afartii uu ka saaray walaalkay madaxweynuhu waa ugu hambalyeynaya sagaashan iyo shanta iyo saxa dastuurka intaasu qoraya sharciyan taasuna ugu hambalyeynaya madaxweynaha waxaa laakiin leeyahay madaxweyne eh, cabdicasiis waxaad ilowday eh, mase waxay kaa tahay howl baa kula tagtay dadkii iyo dalkii kaa jiray eh, degmadii aad ku dhalatay waxay ku taallaa eh, eh, jubbaland waa waadna ilowday hana iloobin in albaabkaaga la xirtana sax maaha oo ma inuu idin taageero oo dagaal kula si gala walba si walba cabdicasiis waa in uu taageeraa jubbaland ugu taageera tal axmed madoobe muu taageeraya na Ah.
waa inaynu taageeraa annagu xaqoogu baan u dagaalamaynaa xaqoogooda idaan raadsanaynaa shariif xasan baa ku tuntay isaga inuu ku tuntaa ma caleemasaarkaaga ma ma rabtaa inuu ka soo qayb galo maya maya alamisaarkay wuu imaanayaa mid kastana wuu imaanayaa laakiin waa inuu ka hadlaa waa in wax kaga aadan u dareemaa jubbaland isaga hadda ma- ma la xidhiirtay oo ma ma ma ma u tagtay intee loo maraya madaxweyne intee loo maraya Haye.
ood baa ku rogan ma diyaarad u raacday oo- maya maya ood baa ku rogan isna ogyahay oodda marku furaan la furi doona laakiin waxaan leenahay jubbaland xil baa kaa saaran madaxweyne aqoon ma isu leediin ka shaqo si fiican aad iyo aad sidaa iska dhaafe xasan maxamed baan saaxiibeynaa waay sidaa iska dhaaf maxaa ula xidhiiri weysay khadka telefoonka oo oo aad u dhihi weyday gacan baan kaa rabaa inaad u- maya sanadkiisa inuu dhammaystaan ku balan awalow Mm.
sanadkaa markuu dhammaysto ayaa ballantayda ahayd sanadkii waa dhammaaday laakiin waxaan leeyahay jubbaland soo fiiri madaxweynooda waa mahadsan tahay dowladduna waxa shayaan uga faa'iidaysanaya dowladda eh, galmudug guusha ay ka gaartay ugu hambalyanaya qoorqoor madaxweyne qoorqoor waa u hambalyanaya kun iyo kow jeer waa hambalyanaya sida uu ku sii wadan waxaan leeyahay qoorqoor sidaas isaga ka wanaagsan madaxweyne ku sii wad ummadaadii way u gargaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaan akhyaar ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulaah sinsaareynta sinkule dareer si ay dalmar oo kale qayb qaaday dhinaca farsamadana gacan weyn ku jeysadee cabdinaasir axmed mayow weliba dhammaantaana siinka ugu tabaanay sidaasiyo ammaanaal ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu